magaalada dhoble ee gobolka jubbada hoose oo ah magaalo xuduudeeda ayaa waayadii dambe waxaa kusoo badanayay hirgelinta goobo ganacsi oo cusub ganacsiyadan cusub ayaa qeyb libaax ka qaadanaya kor u qaadista horumarka iyo dhaqaalaha degmada haddaba qaar kamid ah haweenka muddooyinkii dambe ganacsiyada cusub ka hirgeliyay degmada dhoble ayaa ka warbixiyay ganacsigooda iyo sidoo kaleeto waxyaabaha ku dhaliyey abbaaya waxay u dhaliyay inaan shaqaysto marka hore marka labaadna gabdha walaaley inay ka faa'iidaystaan hada ilaa iyo saddex bilood bishana saddex kaya abbaaya horta iskuul baan soo bogay marka koowaad marka labaadna inaan shaqaysto waxaan damcay marka ciddeenna u shaqeeyo wayna ii suurta gashay alxamdulilah hore waxaan ku iminaya inaan gacanteeda aan ku ceelbaxo gacanteedaan ku shaqaysto alxamdulilah haddana waan ku ceelbaxay meel ayaa ii furan ganacsi haa gabdhaha hablaha ku nool deegaanka waxay u tahay bilic iyo qurux dumar fursad shaqa ayaa waay in badan bay iska maalgeliyeen dee fursad shaqana way u noqotay caqabada ugu weyn waxaa laba bilo horta meeshan guri lama helo badanaa laba biloon guri raadinay kadib saf waan safray waan soo adeeyay alxamdulilah haddana de meesha aan deganahay de magacayga waxaa la dhahaa salme maxamed xasan haa waxaan ka mid ah haweenka dharka iyo waxyaabaha yaryar ku gada suuqa dhobley maxay ta alaabooyinka yaryar iyo dharkaanaan ku gadnaa alxamdulilah ciyaalka ayaan isaga korsanaa hadda kuma dhimanin inkastoo aan suuqa dhobley maxay hataana ayna wax fiicanoo hadda weyn suuqada uusan lahayn haddana waan iska fiicanna alxamdulilah meelahaas yaryaraan kismaayo iyo xamar iyo lacago yaryar waxaan u tuuranaynaa marka maxay hataane markii naloo keenaa waa iska xabad gadaysanaa